kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxa aan ku eegi doonnaa dalka maleeshiya oo ay ku nool yihiin dhallinyaro u badan arday halkaasina wax ka barata waxaana marti ugu ah barnaamijkeennan guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi maxamed cabdicasiis cali oo ah wiil dhallinyaro ah naftiisa waxaan kula kulmay maxamed cabdicasiis magaalada kualambuur ee caasimadda dalka maleeshiya oo dhowaantan aan safar ku tegey ugu horrayntii xaaladda ardayda soomaaliyeed ee maleeshiya ayuuna iiga warramay
waddankan waxyaabo badan ayuu caan ku yahay oo ugu horeeyo caafimaadka iyo waxbarashada waana labada ugu waaweyn ee soomaalida waddankan ay timaado ay u timaado xaqiiqatan oo waxaa waddankan ku nool arday aada u tiro badan waana waddanka koowaad ee qaaradda aasiya markii la yidhaahdo soomaalida ugu badan ay ku nooshahay waxyaabaha kale ugu badan ay ku yimaadaan waddankan soomaalidu waxaa ka mid ah caafimaadka walow aysan badnayn laakiin hadda waxaad moodaa inay bilaabayaan inay ka faa'iideysanayaan dalxiiska oo waxaad arkaysa soomaali waddankan ku imaanaysa qaab dalxiis waa gartay jaaliyadda soomaalida ee halkan joogta marka tiro ahaan intee lagu qiyaasaa
tiro ahaan waxaa lagu qiyaasaa jaaliyadda waddankan ku nool toddoba kun oo iskugu jirta dad arday ah oo waddankan wax ka barta iyo dad degan oo qaxooti ah tiro ahaan markaan kala sheego oo sii kala saaro numberkaas dadka ardayda ah waxaa lagu qiyaasaa ilamaa saddex kun oo arday xalka dadka u n-ka ama qaxootiga ku ah waddankan lagu qiyaaso saddex kun iyo shan boqol tiradooda dadka intaas ka soo haray waa dad waddankan caafimaad ku yimaada oo wakti kooban jooga kadibna markii danahooda ay ka dhammaystaan waddanka ka laabta waa gartay marka soomaalida halkan waxaa la sheegaa in baasboorka soomaaliya soomaali baasboorka uu yahay mid u fudud in la heli karo fiisooyinka dadka lagu siiyo on arrival markay imaadaan inkastoo marka horeeto in lasoo sheega ay tahay ama lasoo maaragtay qofku processka hanaanka uu soo maro haddana marka gudaha la joogo maxay dadka qaxooti u noqdaan oo ay u tagaan u n h c r ta ay isaga diiwaangeliyaan oo igu joogi waayaan sharcigiiba haddii loo ogolyo
midda ugu muhiimsan oo ay tahay inaan xusno waxaa weeye waddankan waa waddanka keli ah ee basaboor soomaaliga ama qofka soomaaliga ah uu ku imaan karo fiisa la-aan waana su-aal aada u muhiimsan waxyaabo badan baa kalifa dadku inay ku joogaan qaab qaxooti dadka inta badan waa dad waddanku marka colaaduhu ka dhacay halkan yimid nolol wanaagsan usoo doontay walow ay ku jiraan dad yow kale oo ka yimid had xilliyadii hadda ugu dambeysay dagaaladii ugu dambeeya ka qarxay yeman dad ka yimid waddamada sacuudiga caqabadda marka ay dad kula kulmaan oo ku kalifta xaqiiqatan inay qaxooti noqdaan waddankan qof marka uu yimaado qofka baasboor soomaaliga wata waxaa loo ogolyahay muddo bil ah inuu waddanka ku noolaado kadibna uu maaragtay danihiisa ka dhammaysto laakiin dadkan maadaama ay yihiin dad in badan joogaya way ku adag tahay inay helaan maaragtay deganaansho rasmi ah waddankan taasna waxay maaragtay salka ku haysaa cilaaqaadka maaragtay labada waddan ee xiriirka diblomaasiyadeed
marka waxaad bal iiga warantaa baahiyaha iyo dhibaatooyinka dadka soomaalida ay halkan ku dhaqan ee qaxootigaas aada sheegtay dadka kale isugu jira ardayda ah ay qabaan
waa su-aal aada u wanaagsan runtii baahiyo tiro badan bay qabaan dadka soomaaliyeed ee waddankan ku nool khaasatan dadka qaxootiga ku ah baahiyo haddaan mid iyo laba ka sheega waxaa ka mid ah adeegii aas-aasiga ahaa oo meesha ka maqan oo ay ugu horeyso waxbarashadu waxbarashadu waa midda ugu muhiimsan ay u baahan yihiin dadka soomaaliyeed inay helaan oo hadda kala bar tiradaad ii sheegtay dadka degan halkan soomaalida jaaliyadda waxaad ii sheegtay inay waxbartaan tiro ku dhadhow kala bar marka sidee waxbarashadaas ku helayaan haddii aysan haysan
dadku way kala duwan yihiin dadka ardayda ah waddankan waxay ku yimaadaan qaab nidaam ah qaab ardaynimo marka hore sistamkooda iyo nidaamkoodana waa u saxan yahay laakiin dadka markay waddanka yimaadaan ku jooga qaabka qaxootinimo ayaan ka hadlaya kuwaas iyo kuwa dhibaatada waxbarasho la-aanta dareema sida aada la socotid waddankan malaysiya ma ahan wadamadii saxiixay heshiiskii ee qaxootiga adduunyada marka waxaa caqabad ku noqotay taas in dad badan oo soomaali ah oo qaxootinimo waddanka ku jooga aan loo aqoonsan maaragtay qaxootinimada taas oo ku adkaata inay waxbarashadii tooska ahayd ay helaan ay ardahoodooda ay u dirsaan ilmahooda ay jaamacadaha iyo iskuullada waxaad arkaysaa waalidiin aada u tiro badan oo ilmihii ay guriga u joogaan oo ay dhib ku tahay maaragtay inay ilmahoodii waxbarasho u helaan waa gartay marka marka laga soo tago dhinaca waxbarashada saad sheegtay maxay yihiin caqabadaha kale ee soomaalida haysta caqabadaha kale ee soomaalida ay haysta waxaa ka mid ah sidaan horey usoo sheegay socdaalka oo ah caqabad iyaduna aada u weyn qofka soomaaliga markuu waddankan yimaado waxaa loo ogol yahay muddo bil ah marka ma heli karo wax intaas ka badan waxaad arkaysaa dad badan oo soomaali ah oo waddankan qaab caafimaad ku yimid ama booqasho gaaban ku yimid laakiin markii bishii ama ay ku yaraato qaarkood in maaragtay sharciyadu ay maadaama danaho ay waddankan u yimaadeen aysan u dhammaystirmin in qaarkood sharciyadu ka dhacaan taas oo marka dhibaato gaarsiisa qofkii in hadhow ganaax tiro badan lagu soo rogo in mararka qaarkood ay sababto in waddankii black list waxaa la yihahda maarata cunaqabateyn laga saaro inuu ilaa shan sano inuu waddanka dib ugu soo laabto taas oo qofkii dhibaato ku ah qof markuu waddankan caafimaadka u yimaado sharcigu uu ka dhaco hadhow markuu rabo inuu caafimaadkiisi sii wato way ku adkaanaysaa maarata inuu waddanka kusoo laabto waa tahay markii dhinacaas laga soo tago waxaan arkay in dad fara badan oo soo galoota waddankan ah amaba asal ahaan aan ka soo jeedin ee shaqooyin xoogan shirkadaha hadday noqoto ganacsiga waaweyn ay ku leeyihiin halkan soomaalida dadkaas kuma jiraan oo ganacsi muuqda kuma laha sida si ka duwan waddamada ay ku tageen qaxootinimada oo kenya iyo etoobiya waddamada dariska soomaaliya la ah maxaa ugu wacan
waa su-aal aada wanaagsan waxa ugu wacan xaqiiqatan oo ay salka ku haysaa xiriirka u dhexeeya waddanka malaysiya iyo soomaaliya markii xiriir siyaasadeed ugu jiraa xiriir diblomaasiyadeed laakiin su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye xiriirkaas ma uga faa'iidaysanay qaabkii ay ahayd inaan uga faa'iidaysano maxaad ula jeedaa waxaan ula jeedaa weli waxaan arkaa in mas-uuliyad aysan iska saarin mas-uuliyiinteennu inay xiriirkaas iyo fursaddaas ay ka faa'iidaystaan taas oo fursad u noqon karta sida aad sheegtay kumanaanka soomaalida halkan jooga inay ganacsi helaan inay waddankan deganaansho ku helaan inay waxbarasho maaragtay iyo shaqo ay ku helaan waxaad arkaysaa arday badan oo soomaaliyeed oo qalinjabinaysa jaamacadihii dhammaynaysa haddana ay dhib ku tahay inay waddankii ka shaqeeyaan
waa gartay marka shaqooyinka maxay yihiin waxyaabaha badi lagu xiro dadka waxyaabaha ugu badan ee markii ganacsi oo kalea tusaalahaan aan soo qaadano waxaa ka mid ah sharciga ganacsiga oo aada u adag waddankan qofka ardayga ah waxay ku adkaanaysaa markuu waxbarashadii dhammeeyo inuu waddankii fursad iyo deganaasho uu sii haysto taas midda keliya oo qofka uu kusii joogi karo waa inuu ah inuu helo fiisa shaqo oo waddankii kusii joogo ama professional visa waxa loo yaqaano qofka shaqada diyaarka u ahaa sharciga uu qaato inta uu shaqada raadinayo taasna waxay mar labaad iyo mar saddexaadba maaragtay salka ku haysaa calaaqaadka labadan wadan u dhexaysa dahay dabcan xiriir diblomaasiyadeed wuu jiraa labada wadan marka xiriirka siyaasadeed ee maleeshiya iyo soomaaliya waktigan maxaa lagu qiyaasi karaa
xiriir diblomaasiyadeed wuu jiraa waa sax waxyaabaha marka salka ay ku hayso maaragtay baahidaasi waxaa kow ka ah in sidii la rabay aan uga faa'iidaysano maaragtay cilaaqaadkaas ama xiriirkaas siyaasi waxaa aada cajiib u ah toddobada kun ee soomaalidah ee waddankan ku nool weli may arkin mas-uuliyiin hadday dowladdoodii tahay oo hor timaada dhegaysata baahidooda aragta mana aysan dhan xaqiiqatan inta aan anigu aan xasuusto macnaha mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda inta ma imaanaa ka wada ha yaa ugu dambeeyey madaxweynaha halkan soo booqdo
xaqiiqatan aniga sida aan ku hayo taariikhda madaxweyneyaal aada u horreeyey baa jira sida cabdulqaasin oo kale taasna wakti aada u badan bay ahayd laakiin markii la yidhaahdo isbedeladii ugu dambeyso hadda waddanka ka dhacay weli ma jiro madaxweyne ama ra-iisul wasaare waddankan booqasho rasmi ah ku yimaada waa gartay dhallinyaro fara badan ayaan kula kulmay halkan intii aan joogay maalmihii aan joogay toddobaadyadii waxaan arkayay dhallinyaro ka kala imaanayay qurbaha sidoo kale ma ahan keliya gudaha maleeshiya laakiin dalalka new zealand australia ayaa aad halkan ee dhallinyarada u timaada maxaa isu soo jiida wadamadan maleeshiya australia iyo new zealand
midda ugu muhiimsan ee isku soo jeeda waxaa ka mid ah geographically meesha ay ku yaalaan wadamadan oo ah runtii wadamo aada iskugu dhow qofka soomaaliga ah way ku adag tahay inuu meel kale aado laakiin waxa uu heli karaa malaysia oo aada ugu dhow meelaha qaarkood inuu u socon karo australia oo kale meelaha qaarkood inuu usocon karo saacad iyo baraama saddex saacadood wax lamid ah marka taasaa sababtay in dad badan oo soomaaliya halkan ay yimaadaan qaarkood ay dalxiis iyo nasiina ay u yimaadaan qaar badan oo ka midana bal haddii aan dhinacaasi fiirno waxaa la sheegaa in guurka xataa uu qeyb ka yaho dhalinyaro fara badan ayaa isguursato halkan inta badan guurarka aroosyadii ayaa ka dhaco kuwa ka yimaada xagga oo inta wax usoo doonta kuwa maaragtay inta ayagoo jooga xagga laga soo doonaa marka taa laftirkeeda maxaa iskaabiladu isu sahlaya aada is leedahay
iskaabilada xaqiiqatan waxaa isku sahlaysa waa midda koobaade wiilka soomaaliga ama gabadha soomaaliga meel kasta uu joogo waa mustaqbal buu sugaya waxa ugu badan ee hadda maaragtay ugaarsi uu ka dhaco waxaan dhihi karaa waa australia new zealand sababtaasna waxa weeye aada ayay noogu dhow yihiin dhalinyartiiba halkaan imaaneysa gabdhihiibaa halkaan jooga marka waa fursad maaragta halkaas ka sahlaysa in dad badan oo soomaaliya ay iska guursadaan dhalinyarada soomaaliya ka timid adigoo kaleeto halkan iska jooga shaqooyin badan dabcan aanan haynin sida laga yaabo markaas asle waxaan ka hadlayaa tirada guud ee dhalinyaradan qiyaasaya markii dhalinyaro yaryaroo soo shaqaysatoo lacag wadato halkan guur ku samaynayso gabdhihii idinka kor qaadaysa markaad aragtaan maxaad dareentaan oo qurbaha ka yimaado
runtii waxaan dhihi karaa dhalinyaro badan waxay dareemaan masayr xaqiiqatan waxyaabaha marka waxay qeyb ka tahay waxyaabaha markii dhanka kale loo eego in dhalinyaro badan ay ku hamiyaan inay qurbaha aadaan si noloshaas oo kale ay u sameeyaan sida kale markaan fiiriyo dhalinyartu markay inta badan waxbarato shaqo la-aan ay dhacdo ay maaragtay waayaan cid ay u faa'iideeyaan ama cid ka faa'iidaysata aqoontooda iyo kartidooda waxay sahlaysaa in in badan ay qurbaha aadaan oo ay raadiyaan maaragtay mustaqbalkooda iyo gayaankooda inay qurbaha ka daydayaan marka halkan qurbihii ayaa lasoo galay ayaad leedahay waa gartay bal marka waxaad iiga warantaa dhinaca kaleeto ganacsiga ka tago meeshaan ee bariga afrika aado maxaa ugu badan
waxyaaba waddankan waxaa jira uu qani ku yahay sida waxyaabaha ugu weyn oo waddankan uu dhoofiyo waxaa ka mid ah saliidda saliid qumbaha oo waddamo badan oo caalamka uu u diro khaasatan waddamada bariga africa iyo bartamahaba sidoo kale ganacsiga kale ee waddankan uu aan dhihi karo wuu la wadaagaa waxaa ka mid ah shidaalka oo kale oo waddankan meelo badan ayuu ka sameeyaa shidaal qadiid oo africa ka mid ah waa tahay asaga laftirkiisu batrool ayuu leeyahay sidaan intii aan joogay aan meelahan indheindheynaya aan ka daraasiday waxaad bal iiga warantaa marka marka taas laga soo tago soomaaliya ganacsiga halkan wax ma ka taga oo maadaama bariga africa waddankan waddamo badan oo ka mida xiriir ganacsi uu la leeyahay ma ku jiraan waddamadaasi soomaaliya ama ganacsata inta wax ma ka qaada ogaanta
waxyaabaha ugu weyn ee hadda la xusi karo walow aysan badnayn waxaa ka mid ah sida aan sheegay saliiddaas oo inta badan waddankii la gaarsiiyo waxa ganacsigu uu salka mar labaad ku haynaya ama ku haya waxa weeye xiriirka ganacsi ee labada waddan uu leeyahay taasna waxay xaqiiqatan fududaanaysaa markii uu yimaado xiriir toos ah ee ganacsi taasna waxay imaan kartaa markii xiriir diblomaasi oo saxa uu yimaado wasaarad iyo wasaarad markii maaragtay la wada hadlo taasaa marka keeni karta in ganacsato badan ay u fududaato inay waxna dhoofiyaan waddankiina ay maaragtay ay maalgashadaan dhinaca maciishada waxaad bal iga warantaa nolosha dadka siday ku nool yihiin maciishada hadday noqoto qaalimiya mase waa raqiis hadday noqoto guryaha ijaarka hadday noqoto dadkan badi dabcan waxaa laga soo bilaa qurbaha ayaga laftirkooda dhalinyarada halkan joogtaiyo qoysaskaba
malaysia marka la yidhaahdo waxay ku jirtaa wadamada ugu ugu qaalisan xagga nolosha khaasatan wadamadan asia la yidhaahdo hase haddii dadka soomaaliyeed waxa ay ku nool yihiin waxa weeye istaakulaynta ama istaageerada oo sida aan ognahay waa dad faamiliya ku tiirsan ama ehelkooda oo dibadda jira maciishada marka waddankan markii si loo eego ma sahlana guryaha oo kale xoogaha waa yaro qaali baa la yidhaahdaa laakiin waxyaabaha keliya ee aan uga gudubin waxa weye dadka soomaliya waa dad istaakuleeya waa dad istaageera waa dad ehel ahaan isku xiran marka toban toban qof ayaa qolqol loo degan yahay miya
halkii guriyoo kale waxaa laga yaabaa maadaama dadku ijaar ay ku degan yihiin in dhowr qoys ay wadaagaan oo ay lacagtooda bixiyaan waxaad arkaysaa dad meelo kale ka yimid oo hal meel oo degan markii dhanka wanaagga aan ka fiirina xaqiiqatan waa fursad ah dadkii inay isdhex galaan wada noolaan karaan wada noolaan karaan waxaad arkaysaa qof gobol aada u fog iyo gobol kale oo ciribka kale ah soomaaliya ka yimid oo laba qoys ah laga yaabo xataa qabaa'il ahaan kala duwan inay hal meel ku wada nooladaan hal meel wax ku cunaan si ay duruufaha adag uga gudbaan ee halkan si ay duruufaha ay uga gudbaan halkan haa aad baad umahadsantahay maxamed adaa mudan walaan kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdicasiis cali oo ah nin dhallinyaro ah ku nool maleeshiya islamarkaasina ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee halkaasi dhowaantan ayaan ku waraystay magaalada kuaalambuur ee caasimadda maleeshiya oo aan safar ku tegay dhowaantan intaas ayaanu kusoo gebagabeynayaa barnaamijka madasha dhallinyarada ee toddobaadkan intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo